aad umahadsan tahay horta waxaa waan ku sugannahay isgoyska soobe halkaas oo dhawaantan ay ka dhacday masiibadii weyneyd dadka badan ay ku baaba'een bahda warbaahinta oo ay la socdaan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka awqaafta arrimaha diinta ayaa ku sugan meesha waxaan ujeed ku yahay bal in laga qayb qaato gurmadka dadka dhibaataysan markaan meesha tagnay dadka ku howlan samata bixinta iyo baadigoobka dadkii meeshaan ku waxyeeloobay waxay noo sheegeen saaka inay heleen ilbaha meyd dadka xor leh oo laga soo saaray dhismooyinkii kaga dhawaa iskuiska soobe weliba daata soobe sargaalka haysta ciidanka halkan joogay militariga waxaa noo sheegay in saaka ay heleen xubno bini aadan sida gacmo lugo ay ka soo saareen burburka waxaa sidoo kale nala tusay laba baabuuro nooca raaxada ah oo dusha sare ka fuulay dhismaha daarta soobe oo dad walba dadka ay aada u garanayaan haddii aan sawir guud ka bixiyo meesha horta waxaa socdaa dayactirka iyo gurmashada iyo hawl badan baa ka socoto hadda waddadii ayaa la dhisayaa marka hadda ujeedka waxa weya insaaka un hilbo iyo meydad hor leh laga soo helay agagaarkan caliow